qaraxa wuxuu ahaa gaari oo premier ah ma premier baurtierka raaxada ayay ku dhufteen gaari caasiya oo shacab ay saarnaayeen dhimasho iyo dhaawac baa ka dhashay ku dhawaad toddoba qofood baa dhimatay lix qofoodna waa dhaawac marka intii dhimato allah unaxariisto intii dhaawacana allah bogsiiyo cadowgu muwaadiniin soomaaliyeed oo ka rawaxaya shaqooyinkoodii oo u socda guryahoodii ayuunbay dhibaatadaas u geysteen aad baana naga xunnahay in cadowgu shacabka uu dhibaato intaas leeg u geysto wixii intaas ka ka ka badanna lama ammaanku ay baaritaanka xaqiijiyaan baan idinla wadaagayna insha allah bilahi waad mahadsan tahay cabditaa waxaa la sheegayaa in qaraxa sidoo kale bartilmaameedku ah maqaayad meesha ku teelay arrintaasi bal ka waran may wax maqaayada oo ahaa bartilmaameed haba yaraatee ma jiro laami dhex bartankiisu ka dhacay qaraxu ka dhacay gaariguna marayay wax maqaaxi ah oo u dhow na haba yaraatee ma jiro wararka kale ee sheegaya bal ka waran in dad dowladda ka tirsan uu bartilmaameedku ahaa gaarigana la doonayay in lagu qarxiyo sidaasna ay wax u dhaceen may may haba yaraatee ma jirto bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa gaarigaas caasiga ah ee shacabku saaran yahay inay dilaan buu ahaa wax kale ama ujeeddaah ama kajeedaah ay lahaayeen haba yaraatee ma jirta ma jirtaa cid madaxa ama saraakiila oo meesha ka agdhoweyd markuu weerarku dhacayay may marnaba kama agdhoweyn waa inta u dhacaysa bacadlaha xamar weyne kaalinta shidaalka ee sabika la yidhahdo waa laami dhex bartankiis weeye marka goob shacab guud ahaanteed marka hataa goob ama dawladdu degan tahay amba amba ciidan joogo ma ahayn dadka dhintay marka dhammaantoodba waxay ahaayeen dadkii gaariga saarnaa ee caasiga ah dad shacab ah oo gaariga saarnaa ay ahaayeen dhammaantood waxaad noo sheegtaa marka wax howlgalla oo ay ciidanku sameeyeen ilaa oo hadda la og yahay kadib dhacdadaasi waa socdaa howlgalku wixii jawaabana naga sugaa insha allah anaga waa mahadsantiin walaal gaariga ma wuxuu ahaa gaarigi qarxay gaari meesha la dhigay mise wuxuu ahaa qof baa waday oo qofkii wadayna meeshuu ku dhintay
taas waxaa weye baaritaanka hadda socday ku jirtaa laakiin waxaan rabaa inaan kuu xaqiijiyo keliya inuu gaarigu ahaa gaari premiera oo cad oo nuuca yararka ah ee cad ah inuu ku qarxay meesha isla shalay xamarweyne laba qofaa lagu dilay oo wasaaradda amniguna ay sheegtay inay wax ka qabanayaan arrinkani maantana dad kaleoo rayid ayaa magaalada lagu laayay sidaad noo sheegayso arrimahan miyaanay u muuqan inay dhibaato ku yihiin amnigii iyo in uu gacanta kasii baxayo arrinta shalay ku saabsan wasiirka amniga gudaha ka hadlay halkaasaan ku simaynaa walaal waa mahadsanta